الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال الناظم رحمه الله ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام ورخص الشرع شرعga ruqsooyinkiisu calaa aqsaami qaybay u qaybsantaa qaybahaasoo qad waradad soo arooray bixasabi alaxkaami siday axkaamtu yihiin u soo arooray oo maraatibta axkaamta ay ku kala duwan yihiin oo axkaamu markaa khamsaha yacni markaa kusoo kala arooray waajibatun yacni markaa ruqso waajibe ah kalakli lilmudari sidii markaysagaa kii waxa weeye loo dhibaato geliyey cunitaanka markaa uu cunayo baktiga iyo waxa la midkaa muxaramaadka wax markaa uu cunayo wa sunnatun iyo markaa yani ruqso markaa sunno ah kalqasri sida markaysaga waxaa qasriga salaada uu qasriyo musaafirku uma alfitri dabeedna markaa afraadda uu afuro bishardihi markaysaga ay maca shardihi shuruuddeeda iyadoo ay dhammaystiran tahay la jirhkeeda shuruudihii uu ku afuri lahaa iyadoo dhammaystiran tahay uu afuro wamaa ay waladii kii yubaaxu la ibaaxaynayo ay min aruksati ka mid ahaaday ka salami waa sida salamka oo kale beeca la yidhaahdo wamaa yakuunu tarkuhu waalatam iyo wuxuu markaa tegistiyadu ay noqonayso yacni ta dhammayska tiran oo bimacnaa afdalku uu yahay in laga tago in la sameeyaana ay karaahiyo noqonayso kaljamci sida markaysaga waa jamciga markaa salaada la jamciyo weeye aw makruuhuhu ama markaysa waxaan markaa toore khilaafulawlaa buu uga jeedaa tanna waxa weeye aw makruuhu ama mid la karaahiyeysanayo weeye kalqasri waa sida salaada la qasriyo fii duuna halaatin yacni saddex wax ka yar saddexdaasoo markaysa waxaan markaa min maraaxila tafi yacni markaa imanaysa marxalooyin xaalay markaysa waxaan markaa tahay waxuu halkan inoogu tilmaamaya anwaacda rukhaska iyo axkaamta inay ku dareerayso axkaamu khamsuhu yacni uu ku soo aroorayo ruksooyinka oo ay jirto rukso waajibe ah rukso sunno ah yacni marka la yidhi waxaasi waa ruksa macnaheedu inaanu ahayn inuu iska fadiilo uun shaygaasi yahay ee ay dhici karto rukhaska qaarkood inay waajib noqdaan buu inoo tilmaamaya rukhaskaa waajibkaana waxa markaysa waxaa ka mid a yacni waxa weeye ruuxii markaysagaa mudarka ahaa ee macna loo dhibaato geliyey cunitaanka uu cunayo waxyaalaha muxaramaadka sida baktiga oo kale ayaa markaysagaa ka mid a sida baktiga oo kale ayaa markaa ka mid a marka waxa uu inoo misaaliyey yacni markaa nadmiga axkaamul khamsaha afar ka mida ayuu markaa misaaliyey yacni markaa taxriim isaga markaa ma tilmaamin laakiin shaarixu waxa uu odhanayaa bixasabi alaxkaami ay alkhamsati alnadbi alibaaxati alwujuubi altaxriimi alkaraahati yacni saasuu odhanaya marka waxa uu odhanayaa markaisaga saaxib alxaashiya altaxriim zaa'idun yacni sabaqa ilayhi alqalam oo bimacnaa waxa weeye shay rukso oo la samaynayo oo haddana xaaraani markaysagaa ma jiro yacni waxa weeye rukso laguma itlaaqayo dadka waxa weye aan loo banaynaynin marka sidaas aawoodee axkaamu khamsaha yacni qaybta taxriimka ayaa laga reebayaa saasuu tilmaamaya marka waxa weeye qalimkaa markaa ku yacni markaa degdegay buu odhanayaa yacni saaxib alxaashiya taxriimka uu ku daray yacni shaarixu yacni wuxuu uga jeedaa shaarixa marka waxaan ka tilmaamayaa mawaahib saniyaha marka ruksada waajibadii waxa weeye waata markaysaga xaalaatu lidiraar yacni qofka naftu ay ku kalifto inuu markaa baktiga ama ashyaada muxaramaadka inuu cuno ta noocaasi markaysaga waa waajib culammada qaarkood oo salafka ka midana oo taabiciinta ka midana waa laga soo naqliyey masruuq baan filayaa inuu ahaa yacni inuu markaa uu yidhi ruuxa markaysaga loo dhibgeliyo inuu bakti cuno oo dabeedna cuni waaya ee dabeedna sidaa ku dhintaa waxa weeye waa mid naftiisii dilay weeyaan marka ruksada noocaasi waa ruksa waajibah waayo naftiisa markiisa waxaan markaa inuu dilo sababitaanka uu sababaya waxay ka dhigan tahay inuu dilay oo kale ayuu ka dhigan tahay ilaahayna waxa uu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiina ha dilina ilaahay mid idin naxariis badan buu ahaaday wakadalik ilaahay waxau ihi walaa tulquu biaydiikum ila atahluka yacni gacmihiinna ha ku tuurina yacni markaa halaag ha ku tuurina ayaa markaa ilaahay uu yidhi marka sidaas aawadeed qofku shay u sababaya markaisagaa inuu dhinto inuu markaa sameeyo ma ah ruksadana waajib bay noqonaysaa waayo waa liinqaadi nafsi naftiisa markaa inuu badbaadiyo weeyaan waata kale waajibaadkii sharciga ma lama iman karayo ilaa uu markaisagaa yacni wax cuno marka waxa weeye haddii si kale inuu wax ku cunaa aynay suurtoobi karin xaaraanta inuu cuno mooyaane waxay noqonaysaa xaaraantii inuu cuno oo waayo waajibaadkii kuma kici karo maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun ayay markaa culammaduna markaa yidhaahdaan oo waxaan waajibku in la sameeyo aanu suuroobi karaynin in isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadaana waxay noqonaysaa waajib bay markaa noqonaysaa culammada qaarkood waxay markaa ka tilmaameen oo yidhaahdeen mudarku cunitaanka uu cunaya bakhtiga waa casiima ayay markaa yidhaahdeen laakiin saaxibulxaashiya waxa uu leeyahay maanic kuma sugna jiha marka laga eegana in casiimo lagu itlaaqo oo inay markaa laazim tahay ilaaba ilaa in la sameeyo marka laga eegana in casiimo min hadihi alxaysiya lagaga magacaabo jiha kalena rukso in lagaga magacaabaa yacni wax maanici markaa kuma sugna wax maanici kuma sugna culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen ishkaal baa iman kara sida shaarixuba tilmaamayo mawaahibu saniyaha oo waxa weeye qof muslima hadduu soo weeraro oo horor ah ama daalim ahi yacni waxa bannaanayd istislaam inuu la yimaado aanu isdaaficin oo uu markaysa waxaan markaa yidhaahdo hay dilo oo waxa weeye marka uu ku camal falo axaadiista tilmaamaysa ka khayri bnay aadama ama fakun cabdallahi almaqtuul walaa takun cabdallahi alqaatil axaadiista sixaax ee sidaa ku soo aroortay inuu ku camal falo ayaa suurowda marka waxa weeye arrinka noocaas ah maadaama markaysaga istislaamkiiba yacni geeridii inuu marka u sallimo oo dilitaanka uu horarkaasi dilayo muslimka ahi yacni marka ay saas inuu isu sallimaa ay u bannaanayd yacni kii gaalka ah markaysaga isaga nafta in loo daayo loo sallimo yacni marka iyadu ma bannaana laakiin waxa weeye hadduu qofku awoodi karayo inuu isdaafaco waajib waxa ku ah gaalkii inuu iska iska daafaco ayaa waajib ku ah laakiin masaladaas waxay ku gaar tahay waa assaa'ilu lmuslim yacni waa kii muslimkaah ee daalimka ahaa ayay markaa ku gaartahay marka waxa weeye yacni gaalkii hadduu qudro u leeyahay ama awood u leeyahay inuu iska daafaco iyada markaisaga waa iska daafacaya ilaaba ilaa marka waxa weeye maadaama halkaaba istislaamka la banneeyey axaadiisina ay ku soo aroortay miyaynay suurtoobi karin halkan lafteeda in la yidhaahdo waxa weeye waajib ma aha inuu markaa bakhtigaa cunaa ee waa ruqso u bannaan weeyaan waana iska dayn karaa markaasuu wuxuu tilmaamay in waxa weeye weji culammada qaarkood ay sidaa yidhaahdeen oo zarkashiyo nawowi soo naqliyeen inay markaa jiraan inay sidaas iyada ah jiraan laakiin waxa weeye tuxfatulmuxtaajka waxa uu ku odhanaya ibnu xajar alhaytami marka uu yacni yidhi arrinkan waxay la mid tahay istislaamka uu isu sallimo oo isu dhiibo yacni markaa muslim yacni dilaayo oo daalim ah sheikhu waxa uu yidhi waxa uu leeyahay sheikha waxaan filayaa inuu yahay zakariya alansaari qaadigii markaa la odhan jiray markaa sheikhu wuxuu yidhi arrinka waa la kala farqinaya wafuriqa biana alqatla fiihi isaarun dalaban lishahaada masaladan iyo masaladaa farqa u dhexeeya oo masaladan kan mudarka ah ee bimacnaa loo dhibaato geliyey inuu markaa yacni bakhtigaa cuno ee cuni waayey ee dabeedna sidaa ku dhintay iyo kan waxa weeye kan daalimka ee muslimkii soo weeraray ee dabeedna iska daafici waaye ee sidaa uu ku dilay labada mas'alo farqa u dhexeeya way kala duwan yihiin oo waxay ku kala duwan yihiin kan waxa weeye markaa dilka isu sallimaya waxa ku sugan iisaar baa ku jira oo waxa weeye shahaada ayuu doonayaa laakiin kan kale waa ka duwan tahay markaa sidaas aawoodee farqiga noocaasa ayaa markaa ku jira oo u dhexeeya waxyaalaha kale ee markaa rukhaska waajibka ah yacni markaa soo gelaya waxaa ka mid ah in waxa weeye haddii hunguriga wax isu taagaan oo uu margado oo wixii markaisaga yacni ay soo xaggana usoo noqon waayaan horena u dhaafi waayaan wax alle wuxuu ku dejiyena marka uu waayo farsamo kaleoo lagaga soo tuuraana ay suuroobi kari weydo dadka qaarkood markaisaga halkaa luquntaabay tantooma kaga dhuftaano markaasu qofka ka soo dhaca yacni wixii markaa hunguriga isu taagay farsamo kaleoo markiisa waxaan markaa lagaga soo tuuraana ay suuroobi kari weydo wax kaleo uu iskaga dejiyona uu waayo khamri mooyaane inuu markaa khamriga iskaga dejinayo ayay markaa culammadu markaa sheegeen laakiin ishkaal baa lagu soo arooriyey waxay tahay axaadiista waxaa ku soo arooray khamriga in laysku daweeyaa inaynay markaa bannaanayn oo waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam uu diiday sidaas iyada abaa marka axaadiista kusoo aroortay markaa sidee baa loogu bannaynayaa in waxa weeye hunguriga wixii istaagay in la iskaga dejiya haddii wax kale la waayo sidee loo bannaynayo iyadoo marka isdaaweyntii laisku daweynayeyba yacni markaa la diiday masalada noocaasna waxaa lagaga jawaabay farqa u dhexeeyo labada mas'alo waa kala duwan tahay qaala alxisni wamunica atadaawi bilkhamri liqowlihi calayhi asalaatu wassalaam inaha laysat bidawaa walakinaha daa'un marka waxa weeye xadiiskii buu sheegay markaasuu yamnacu xusuula shifaa marka waxa weye yada lafteeda cudur ah oo maqsadkii laga rabay ma xasilayo oo dawaba markaa kama xasilayso wafuriqa bayna altadaawi waalisaaqati bitaxaquqi xusuuli lmatluubi fi lisaaqa kitaabu alqawaacid lilxisni mujalladka koowaad saddex boqol iyo toddoba iyo afartan ilaa saddex boqol iyo siddeed iyo afartan yacni arrinka hore oo ah markaa tadaawiga in khamriga la isku daweeyo maqsuudkii laga rabay ma xasilayo laakiin tan waxa weeye matluubkii iyo maqsuudkii laga rabay waa xasilaya arrinka waxa weeye iska iskaga dejinta waa ku xasilaya marka maadaama ay caynkaas tahay labada mas'alo waa kala duwan yihiin oo farqi ayaa u dhexeeya waxaa kaloo jirta rukso markaa sunna ah baa jirta sida waxa weeye qasriga markaa salaada markaa la qasriyo haddii waxa weeye saddex marxalo la gaadho saddexda marxalo shaaficiyadu ma qabto ee shaaficiyadu waxay qabtaa laba marxalay qabtaa laakiin saddexda waxay u sheegeen oo u yidhaahdeen xanafiyada ayaa saddex marxalo shardinaya marka sidaas aawadeed saddex marxalo shardinta ay yacni xanafiyadu shardinayaan aawadeed ayay waxay istixbaabeen shaaficiyadu saddexda marxalo intaynay markaa gaadhin inaan salaadii la qasrinin laakiin saddex marxalo marka la gaadho in la qasriyo khuruujan min alkhilaaf yacni khilaafka xanafiyo bixitaan laga baxayo darteed ayay sidaas iyadaa u yidhaahdeen soomka markaysagaa waajibka afuraadda la afurayaana haddii saddexda marxalo dhammaystirmaan waxay tahay markaysaga iyaduna waxa weeye waa mustaxab oo waa sunne marka waxa weeye saddex marxalo inay markay dhammaystirmaan ku saabsan tahayna waxaa ku tusinaya hadalka dambe uu koodhanayo aw makruuhu kalqasri fii duuna halaatin min maraaxila tafi ayaa waxay ku caddaynaysaa tan hore in looga jeedo haddii saddexa marxalo dhammaystirmaan nooca la ibaaxaynaya waxaa ka mid a ee ruksada mubaaxa ah sida markaysagaa salamka oo kalea ka mid a salamka oo kale ayaa ka mid a salamku waa baycun mawsuufun fi dimma waa bayc yacni markaysa waxaan markaa la sifeeyey oo dimada saaran oo waxa weeye markaysa waxaan markaa wakti mucayan ah iyo cadad mucayan ah yacni ama wasni mucayana markaysagaa leh yacni ayaa la yidhaahdaa yacni markaa salam la yidhaahdaa sida kutubulfiqiba lagu arko marka waxa weeye waa rukso yacni mubaaxo ah weeye oo maxaa rukso looga tilmaamay marka hore shayga la iibinaya wuxuu ahaa inuu markaa u noqdo yacni shay markaysa waxaan markaa yacni jooga oo la hayo laakiin wax laga yaabo inaanu mulkisnaynba iibinta uu iibinayaa yacni waa ruksa weeye waa rukso laakiin mubaaxa ah wax markaa tegitaanka laga taga ay tahay ta dhammayska tiran in la sameeyana ay naqsi tahay yacni weeye markaa taasina waxa weeye waa in markaa maraaxisha saddexda ah wixii ka yar yacni markaa in lagu qasriyo ama lagu jamciyo yacni markaa oo kale weeyaan wa rukhasu sharci yacni ruksooyinka sharcigu calaa aqsaami qayba ayay ku sugan yihiin qaybahaasoo qad warada soo arooray oo bixasabi alaxkaami axkaamtu siday yihiin ku soo arooray waajibatun rukso waajiba ah kalakli sida cunitaanka lilmudari kii loo dhibaato geliyey markaysaga uu cuno bakhtiga iyo waxyaalaha muxaramaadka wa sunnatun iyo rukso sunno ah kalqasri sida salaada in la qasriyo uma alfitri markaysagaa dabeedna markaa in la afuro bishardihi markaysa waxaan markaa ay maca shardihi shuruudiisu ay dhammaystirantao maraaxishii saddexdaadana ay oofsantay khuruujan min alkhilaaf wamaa yubaaxu iyo markaysaga waxaa la ibaaxaynayo ruksada ka midina kasalam waa sida markaysaga bayca salamka la yidhaahdo kale wamaa yakuunu wuxuu noqonayo tarkuhu tegista laga tagaa huwa alatam ka dhammaystiranka badan kaljamci markaysaga waxaweye waxa weeye waa sida kulminta markaa la kulmiyo salaadii duhurkii iyo casarkii yacni markaa wakhtiga labada midkood la tukado oo waxa weeye duhurkii iyo casarkii wakhtigii casar la wada tukado ama wakhtigii duhur la wada tukado aw makruuhuhu ama mid la karaahiyaysanayo kalqasri sida markaa qasrinta salaada la qasrinayo fii duuna halaatin saddex wax ka yar saddexdaasoo yacni markaysa waxaan markaa min maraaxila tafi marxalooyin markaysaga ahaaday marxalooyinkaasoo tafi imanaysa takhtiimun ay haada takhtiimun kani khatimaad weeye alamru arrinku idaa daaqa hadduu cidhiirtamo oo cidhiiryoomo itasaca waa ballaadhaa kamaa yaquulu siduu odhanayo ashaaficiyu shaaficigii almutabacu markaa la raaci jiray siduu odhanayo arrinku hadduu cidhiidhi noqdo waxa uu noqdaa markaysagaa mid waasica wa rubbama tuckasu in markaa la dabagediyaa laga yaabaa haadihi alqaacida qaacidadan tana ladayhimu agtooda markaysagaa in la dabagediyaa laga yaaba fa hiya aydan lagu noqoyo iyadu waxay tahay waaridatun mid soo aroortay weeye marka la dabagediyana waxay noqonaysaa ida tasaca alamru daaq haddii arrinku markaysagaa uu ballaadho wuu cidhiirtoomaya ayuu noqonaya yacni waxa weeye fa hiya aydan waarida lagu noqoye taasina waxa weeye waa mid markaa soo aroortay cagsigaasi waqad yuqaalu in la yidhaahdaa suurowda maa daqaa wixii ka xadgudba can xaddihi xadkiisii oo xadkiisii dhaafa fa innahu muncakisun bididdihi lidkiisa ayuu ku noqonayaa oo ku dabagedismaya halkana waxauu inoogu tilmaamayaa arrinku hadduu markaa cidhiidhi noqdo inuu waasac noqonayo oo waxa weeye ruqsooyinka marka ay ka mid tahay taasina oo yacni markaa shareecada waxyaalaha la fudaydiyey inay ka mid tahay oo waxyaalaha in la iska ilaaliya ay adag tahay yacni markaa shareecadu way sahashaa ama markaa way fudaydisaa yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay waxa uu yidhi yacni fudayd buu ilaahay idinla doonayaa idinla rabaa iraadaduna waa iraada sharciya walaa yuriidu bikum alcusra addiinu yusrun walan yushaada diina axadun ilaa qalabah diintu waa mid fudayd u saaxiiba diintana axad iskuma adkeeyo hadduu isku adkeeyana waa ka qaalib noqota sidaas aawadeed umuuro ayay culammadu markaa mas'alada noocaasa markaisagaa ku dhiseen oo shaafici waxaa laga soo naqliyey ilaa saddex mas'alo inuu markaa qaacidadaa ku soo saaray saddexdaa mas'alo waxaa ka mid ah yacni hadduu duqsigu isku taago yacni najaaso aad arkaysa ayuu halkan isku taagay najaasadii markuu sidaa isugu taagay ayuu haddana ka soo kacay dabeedna jidhkaagu isku taagay jidhkaaga ayuu isku taagay waxa markaa ay yacni markaa wax ka muuqda addimadiisa haddaanu jirin oo weyn oo la socda haddii aanu jirin waxa marka ay tahay in yacni markaa sida waxa weeye in yacni markaa saxaro kale isku taagay marka wax weyn oo muuqanayo ishu qabanaysaa haddii ay ku dhegaan iyadu waa ka duwan tahay laakiin wax ishu qabanaysaa haddii ayna markaisagaa ku dhegin oo intuu saa isugu taago haddana isla markiiba adiga isku kaa taago yacni wax xaraji kuma sugna oo min baabi idaa daaqa alamru ittasac ayuu imaamu shaafici uu yidhi waayo xaraj iyo dhibaataa ku sugan haddii la yidhaahdo markaisagaa duqsigii kasta isku kaa taaga ee najaaso isku soo taaga ad arkaysay yacni iska maydh xaraj baa ku jiri kara xaraj ayaa markaa ku jiri kara wakadalik waxa kaloo markaysa waxaan markaa uu yacni markaa shaafici furuucda markaisaga uu ka farciyey qaacidadaa ka mid ah qof dumara oo waxa weeye yacni markaa wax weliya marka aan lahayn ama waxay joogtaa beled markaisagaa wax weliya aynay ku haysanin ayay markaisagaa joogtaa guur bay markaa u baahatay guur ayay markaa u baahatay qaadi iyo wax markaisagaa jiraana ma jiraan qaadi markaisagaa jiraana ma jiraan yacni awliyadeediina markaisagaa ama lalama xidhiidhi karo ama awliyaba ma laha ama awliyaba yacni markaa ma laha xaalka noocaasa waxay samaynaysaa taxkiim bay samaynaysaa oo waxa weeye markaysa waxaad markaa nin bay xakam ka yeelanaysaa ka ay xakamka ka yeelatay ayaa markaa meherinaya saasuu markaysaga waxaa shaafici marka uu yidhi yacni markaa kada qaal yacni masaa'il noocaasa ayaa markaysaga yacni mas'aladaa lagu soo saaray mas'alada masaa'il caynkaas oo kale ah ayaa markaa lagu soo saaray yacni cagsigeeda lafteedu waa soo aroora masalada waxyaalaha kale laga farcinaya waxaa ka mid ah haddii la yidhahdoo kale markaysagaa dumarku yacni markaa istijada waxa ay maydhayaan yacni inta aan la qodbin markaa ka hor waxa waajib ku ah yacni qadarka markaysa waxaan markaa yacni markaa muuqanaya markaa markaan la qodbay yacni qadar markaysa waxaan markaa waajib ahaabaa qarsoon haddii sidaas la yidhaahdo oo waxa weeye marka arrinka noocaasi uu dhaco oo la qodbo yacni waxaa la odhanayaa markaysaga xon yacni istijadii waa ka ansaxaysaa oo tahaaradii waa u sugnaanaysaa baa la odhanayaa min baabi idaa daaqa alamru ittasac yacni hadduu arrinku cidhiirtamo waxa uu noqonayaa markaisagaa mid yacni markaa waasic noqonaya yacni weeyaan qodobkuna markaisagaa la qodbaya dumarkana wax sharciya ma aha waxa uu yahay markaisagaa yacni shay baatila oo xaaraana weeye shay baatila oo xaaraana markaisagaa weeyaan yacni waajibna ay tahay markaisagaa in la suuliyo yacni waajib ay tahay yacni hal arrin waa suuroobi kartaa oo waxa weeye in markaa maalan qof uu ka aamuso markaysa waxaan markaa yacni munkaraadka qaarkood oo waxa weeye uu is yidhaahdo munkarka noocaas ah yacni haddii aad inkirto waxa weye fasaad baa ka dhalan kara arrinka noocaas oo kale markaysa waxaan markaa waa jiri karaa fasaad ka fara badan munkarka markaa jira baa ka tartiibsamaya inuu uga aamuso waxa weeye caalimku waa suurtoobi kartaa laakiin waxa weeye caalimku inuu munkarkii isagu u yeedho uu yidhahdo munkarka ha la sameeyo yacni ta noocaasa in la yidhaahdaa iyadu laa maxalla laha min alicraab yacni maxal marka icraabta kuma laha marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni marka waxaa qodobka la yidhaahdaa wax sharciya ma aha waana markaa mid muxarama markaisaga weeye oo shareecada khilaafsan weeyaan xataa qadarka la goynayo jinaayo markaisagaa sharcigu aanu banaynin ayaa markaa la samaynaya waayo markaisaga waxaan markaa yacni ashimi walaa tanhaki baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ursii yacni ha ku mubaalaqoonin marka waxa weeye qadar yar markaysaga waxaan markaa in la jaro oo markaa la ursiiyo bes ayuunbay ahayd markaysaga qadarka la jarayo laakiin markaysaga hareerahan waxa markaysaga laga jeexayo ee waxa weeye markaa iska tayil mar ah yacni markaysaga waxaan markaa la jarayo yacni ta noocaas ah waxay tahay markaysaga jinaayo aan sharci ahayn ee markaysaga muxarama markaysaga weeye oo markaysagaa dulmi iyo tacadiya xuquuqulinsaan ku saabsan yani xuquuq markaysagaa bini aadam marka uu leeyahay ama xaq markaysagaa makhluuq uu leeyahay ku saabsan oo sabi ah oo macsuum ah yani sharciguna aanu banaynin marka mafaasid fara badan baa markaysagaa ku jira hadday tahay jinaayada la samaynayo hadday tahay waxa weeye markaysaa markaa dhibaatooyinkii adraarta caafimaad ahaan ay xambaarsan tahay ee marka atibadu ay caddeeyeen ee marka waxa weeye xanuuno badan ay u sababi karto markaysagaa qofka dumara ay u sababi karto waxyaalo badan oo caynkaasa ayaa markaysaga markaa jira marka wax bannaan maaha calaa kulli xaal laakiin haddii waxa weeye dumarka qaarkood lagu sameeyo oo waxa weeye la yidhaahdo culammada qaarkood oo yidhi waxa weeye waajibba ma aha yacni in markaa marba inta muuqanaysa un in la maydhaa maydhaa waajiba sidaas iyada ay yidhi waa jiraan masalan oo kale waxa weeye ilmaha yaroo kale intaan la gudin culammada markaysagaa qaarkood waxay leeyihiin maya waa in markaysa waxaan markaa uu bujiyaayo dabeed markaysaga uu markaa maydhaa marka waa inuu maydhaa maxalkay markaa ka soo baxaysay kaadidu sidaas iyada ah bay culammada qaarkood yidhahdeen bacdi culammada ka midiina waxay yidhahdeen waxba waajib ma aha bay yidhaahdeen ee waxa weeye marka la gudana inta muuqanaysa ha maydho marka waxa weeye aan la gudinna yani waxa weeye waxa markaa bannaan korkaa inuu ka maydho tan kalena xukmulbaatin bay iska leedahay marka culammada saniicooda saas oo kale odhanaya waxa weeye tan kalena inay markaa sidaas ka qabaan oo marba wixii muuqanaya inay marka waxa weeye markaa ay noqonayso inay markaa la maydho ayaa markaysa waxaa ka dhalanaysa dumarka laftoodana isku in ma muuqdaan oo waxa weeye markaysa waxaa markaa waa kala duwan yihiin yacni markaa kolba siday ama u kala cayilan yihiin iyo wax lamida ayay ku kala duwanaan karaan inta markaa qadarka muuqanaya qaacidada cagsigeeda lafteeda waa jiraan oo waxa weeye in la yidhaahdo ida ittasaca alamru daaq hadduu arrinku markaysagaa waasic noqdo ballaadho waa markaysagaa cidhirtoomaa taa lafteeduna markaysagaa waa dhacdaa waxa weeye sidaas lafteeda waxaa la mida oo labada markaa shatri ee qaacidada markaysagaa la mida in la yidhahdo maa taqa can xaddihi fa innahu muncakisun bididdihi wax kastoo xadkiisa dhaafaa lidkiisa ayuu markaysaga waxaan markaa ku gedoomaa oo marka uu ku noqda marka ashyaada loo misaalinayo ida ittasaca alamru daaq yani waxa weeye wadalika ka qaliili camali fi salaa lama kaana yashuqu ijtinaabuhu suumixa bihi yani marka camalka yar ee salaada gudaheeda markaa shaqooyinka lagu sameeyey xarakaadka yani marka in laga dheeraada ay tahay mid adag waa la saamaxay oo markaysaga waa la cafiyey dhiigga kiisa yar baa markaysaga waxa ka mid a laakiin waxa weeye markii yani camalka badan iyo dhiigga faraha badan le iyo yani markaa lama cafiyin oo waxa weeye markaysaga waa midaan markaa la cafiyin weeye allahuma ilaa markaysaga salaatulkhawfka mooyaane salaatulkhawfka markaysaga ashyaa badan baa markaysaga waxaan markaa lagu baneeyey waxa markaa uu yidhi markaa yani sheikha naadimku takhtiimun ay haada takhtiimun kani khatimaad weeye alamru arrinku idaa daaqa hadduu cidhiirtamo ittasaca waasac buu noqdaa waa ballaadha kamaa yaquulu siduu odhanayo ashaaficiyu sheikhii markaa shaaficiya maxamed ibnu idriis ee almutabacu markaysagaa la raaci jiray la qallidan jiray wa rubamaa tuckasu in la cagsiyaa laga yaaba in la dabagediyo haadihi alqaacida qaacidadan tan ah ladayhimu culammada agtooda fa hiya markaysaga waxaan markaa cagsigaasina yacni aydan waarida mackuusada qaacidada la dabagediyeyna iyadu waa soo aroortay oo ida ittasaca alamru daaq waqad yuqaalu in la yidhaahdaa laga yaabaa maa dagaa wixii ka gudba ka xadgudba can xaddihi xadkiisii fa innahu muncakisun bididdihi isagu waxa uu ku markaa gedoomay lidkiisa ayuu ku gedoomay alqaacidatu araabica qaacidada afraad addararu yuzaalu waxa weeyaan waa lafdiga ah dararka iyo dhibaatada waa la suuliyaa wa asluhaa qowlu nabiyi laa darar walaa diraara xasbamaa qad istaqar wa asluhaa asalka qaacidadani qowlu nabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam hadalkiisii weeye uu yidhi laa darara wax dhibaato la yidhaahdaa ma jirto walaa diraara wax markaa dhibis la yidhaahdaana markaysagaa ma jirto yani marka laa darara yani markaysa waxa marka ay jaa-izun ama laa darara yani fi sharci mawjuudun darar markaysagaa shareecada ku sugan oo ku bannaani yani markaysagaa ma jiro diraar ku bannaani shareecaduna ma jiro marka waxa weeye waa nafyun yuraadu bihi nahyu yani nafyi siiqadu weeye macnuhuna nahyi bay u dhacaysaa ay laa taduru axadan yacni axadnaba ha dhibina xaaraan bay idinka taho idinma bannaane oo ibtidaa'an dhibaato ah ku bilaabaysaan ha u dhibina yacni markaa walaa tudaaruu axadan axadnaba markaysa waxaan markaa yacni ha u dhibaato dhiganina oo dhibaato uu idinku sameeyey idinkuna ha kaga aarsanina dhibaato kale oo diraarkuna ay tahay iddiraar inay tahay adarra idraaran marka waxa weeye inay noqonayso dhibaatada markaysagaa lagu aarsanayo taas iyadaabaa culammada qaarkood ay ku xambaareen oo waxa markaa uu odhanaya markaa shiikhu adigu markaa macnahaas waxa uu tilmaamayaa waxa weeye dararku inuu yahay ficlu lwaaxid diraarkuna ficlu lithnayn oo waa mudaaradii weeye oo laa tudaaruba macnuhu u dhigan yahay maadaama laa tudaaru u dhigan yahay waa mufaacalo yacni ha isdhibaataynina oo dhibaato ha iskaga aarsanina ayaa macnuhu markaa u dhacaya ay laa yaduru rajulu akhaahu fayantaqisa shayئa min xaqihi wayujaazihi calى idraarihi biidkhaali اdarari calayhi faاdararu ficlu lwaaxid wاdiraaru ficlu lithnayn waqiila inahmaa bimacna waaxid wajumica baynahmaa lita'kiid yani markaysa waxaa la kale oo la yidhi waa macno keliya oo waa isku macne tawkiid baana markaysa waxaa markaa loo kulmiyey ta'kiid iyo tawkiid waa luqataan walwaawu afsax yani waxa weeye yani qur'aanka arooritaanka uu ku soo arooray ayaa waawga oo tawkiid ah baa fasaaxo badan bacda tawkiidiha taakiidkuna waa luqa fasiixa marka waxa weeye macnaha noocaasa in la yidhaha waa tawkiid waa laga fiican yahay waayo qaacidadu waxay tahay hadduu waxa weeye ida daara alamru bayna alxamli cala alta'siisi waaltawkiidi faxamluhu cala alta'siisi awlaa yacni haddii markaysaga arrinku uu dhex maro ama isdhex taago inuu taasiis noqdo iyo inuu tawkiid noqdo macno cusub inuu faa'iidaynayo iyo macno hore oo lasoo sheegay inuu sii adkaynayo waxaa lagu xambaarayaa in waxa weeye macno cusub inuu sheegayo in lagu xambaaraa ka mudan in macno hore inuu sii akidayo lagu xambaaro marka sidaas aawadeed macnaha kala farqinaya ayaa markaa fiican ee kale laba macne markaa ka dhigaya oo ah markaysaga waxaa diraarku waa ficlu lithnayn asluhana waxaa looga jeedaa bimacnaa daliilkeedaa looga jeedaa daliilka qaacidadu leedahay ayaa laga tilmaamaya xadiiskaasna marka waxa weeye culammada markaysagaa qaarkood ayaa ama taxsiiniyey ama tasxiixiyey culammada markaysaga waxaa taxsiiniyey waxaa ka mida markaysaga alimaamu nawowi ayaa ka mid ah oo arbaciinka waxa uu ku tilmaamay xadiisku inuu yahay xadiis markaa waxa weeye xasan ah inuu yahay buu markaa tilmaamay wakadalika markaysa waxaan culamo kalena waxa weye way saxiixiyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis saxiixa ayay markaa yidhahdeen culamo kale oo muxadisiinta ka midina iyaguna waa saxiixiyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis saxiixa sheikhu lalbani waxa uu ka mid yahay culammada xadiiskaa saxiixisay ayuu markaa ka mid yahay wa asluhaa asalka qaacidadan bimacnaa daliilkeedu qowlu nabiyi hadalkii nebiga weeye sala allahu alayhi wasalam uu yidhi laa darara wax dhibaato in la yidhaahdaa mashruuca maaha ay laa darara mashruucun wax dhibaato la yidhaahdo oo qof dhibaato lagu bilaabaa mid la sharciyeeyey markaysagaa ma ah ee waxa weeye axadnaba ha dhibina walaa diraara wax markaa dhibaato oo lagu aarsado yani dhibaato cid lagu bilaabo weeye ta hore ta dambana waa dhibaato lagu aarsadaana yani iyaduna markaa mashruuc ma aha marka cumuumka markaysagaa walaa diraara yani markaa takhsiis baa galay waxaana markaysagaa lagu khasisay faactaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum iyo wajazaau sayi'atin sayi'atu miluha wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuuqibtum bih marka cumuum markaa xadiis oo marka aayaad lagu khasisayo ayaa markaysagaa noocaasoo kalena misaal ay u noqonaysaa cumuum markaysagaa xadiis oo aayaad qur'aana lagu khasisayo ayay marka waxa weeye u noqonaysaa markaysagaa misaal oo waxa weeye waxa bannaan in waxa weeye ciddii qofka dhibaataysay waxa uu ku dhibaateeyey hadday tahay wax bannaan in lagu aarsado wax bannaan in lagu aarsado haddii ay tahay inuu waxa weeye intii in la eg u geysto ayaa markaysagaa u bannaan markaynu leenahay wax in lagu aarsado ay bannaantahy hadday tahay waxaa laga ixtiraasayaa waxayna ka suurtoobi karin sharciga in lagu aarsado sida waxa weeye hadduu caarkaaga qof ka sinaysto inaad caarkiisa ka sinaysataa kuma bannaana hadduu ku gaalaysiiyo inaad gaalaysiisaa kuma bannaana in waxa weeye hadduu kugu been abuurto inaad ku been abuurataa kuma bannaana hadduu qadfi iyo zina kugu gano inaad qadfi iyo zina ku ganto kuma bannaana hadduu nasabkaaga caayo inaad nasabkiisa caydaa kuma bannaana ashyaada noocaas oo kale ayaa markaysa waxaan markaa ka mid a waxyaalahan aarsigu ka suuragal ahay yacni xasbamaa qad istaqar sida markaysa waxaan markaa ku sugnaaday kalaamka ahlucilmiga iyo qawaacidda markaysa waxaan markaa culammada ama arrinku uu ku sugnaaday qaaluu wayanbanii calayha qaaluu culammadu waxay yidhaahdeen wayanbanii waxa ku dhismaya calayha qaacidadaa korkeeda maa laa yuxsaru waxaan la koobi karayn waxaan la koobi karayn oo abwaaban yani ay min abwaabin abwaab ahaatay baabab ahaatay facil maqaala markaysagaa yani maqaalka yani markaa weelee buu ku yidhi uma qawaacidun tactaliqu biha intaa dabadeed qawaacid baa markaysagaa qaacidadan ku tacalluqda oo ku xidhan kamaa xaka almu'alifu siduu mu'alifku markaysa waxaan markaa uu xikaayooday oo uu ka warramay mu'alifkaasoo almuxaqiqu suyuuti buu u jeedaa masaa'isha taxqiiqin jiray minhaa qawaaciddaasay ka mid ahaatay addaruuraatu tubiixu almuxtadar addaruuraatu daruuraadku tubiixu waa bannaynaysaa almuxtadar wixii la xaaraantinimeeyey ay bannaynaysaa bishartihaa ay maca shartihaa lala qabo alladii kaasoo lahu laslu uctabar asalku uu ictibaariye asalka alashbaah wannadaa'ir buu u jeedaa marka jumlada waxa weeye qaacidada ah ee waxa weeye addaruuraatu tubiixu almuxtadar waa markaysaga mubtada minhaana waxa weeye waa khabarkii weeyaan wamaa ubiixa lidaruurati qudir biqadrihaa xatman kaakli lmudarir wamaa ubiixa ay waladii kii ubiixa la banneeyo lidaruurati daruuro loo banneeyey oo lagama maarmilagama maarmi waa iyo dhibaato darteed loo banneeyey qudira waxa lagu qadaraa biqadriha yacni qadarka daruurada ayaa lagu qadaraa xatman ay yuxtamu xatman waxaa la goynayaa goyn baa la goynaya ama xaalay qaacidadaasi tahay ay maxtuumatan mid markaysagaa la qaciyey ay tahay ka akli lmudarib sida waxa weeye kii markaa la dhibaato geliyey kii waxa weeye markaysagaa yani dhibaatadu ku sugnayd iyo dararkiiyo dhibaatadu ki ay ku sugnayd marka waxa weeye aad iyo aada ugu baahnaa ee naftiisa markaysagaa khatarta uga baqay cunitaanka uu cunayo kale ashyaada muxaramaadka ah waxau inoo tilmaamayaa qaacidadan qawaacid fara badan baa markaas soo gudagelaya oo ku tacalluqa qawaacidda markaysagaa ku tacalluqday ee markaysagaa baabkan la xidhiidha ee soo gelaysaana waxaa ka mida waxa weeye qaacidada la yidhaahdo addaruuraatu tubixu lmaxduuraat daruuraadku maxduuraadkay banneeyaan sheikhu waxa uu yidhi almuxtadar laakiin waxa weeye markaysagaa saaxib alxaashiya waxa uu odhanayaa muxtadar oo macnaha xaaraan looga jeedo luqada kuma arag buu odhanaya muxtadar oo waxa weeye xaaraan looga jeedo luqada kuma arag ee waxa weeye maxduur baa la yidhaahdaa ama muxtadar waxa weye ixtadara haddii la yidhaha bimacnaa ittakhada xadiiratan baa markaa looga jeedaa macnaha waxa weeye xer uu samaystay baa la yidhaahdaa yacni macnaha noocaas oo kale loo isticmaalaa marka inkastaanaan taa arag haddana muraadka uu sheikhu uga jeedaa waxa weeye xaaraantii buu hadda ka tilmaamaya oo uga jeedaa buuli yacni marka waxaa odhanaya markaysaga hadalkaas yacni marka waxa weeye shaarixa ayaa odhanaya mawaahib usaniyaha saaxib alxaashiyana waxa weeye arrinka noocaasa ma tacqiibinaya waa u sallimaya oo waa si ayidaya wuxuu soo naqlinaya yacni waxa weeye sida macruufki inay tahay ixtadara bimacnaa waxa weeye seeruu samaystay ama xeruu samaystay iyo wax la mid a marka addaruuraatu tibixu lmaxduuraat waxaa laga qaatay qaacidada noocaasa oo lagala baxay yacni aayaadka ku soo arooray idiraarka markaysagaa tilmaamaya aayaadka idiraarka ku soo arooray markaa idiraarka tilmaamaya ayaa markaa laga qaatay in markaa maxduuraadku yacni marka ay bannaynayaan yacni daruuraadka ama lagama maarmaan marka waxaa weeye qaacidadaas oo tilmaamaysa waxa weeye daruuraadku ama lagama maarmi waagu in waxyaalaha muxaramaadkaa ay bannayso waxaanay ku bannaysaa markaysagaa shardigeedu haddii markaa uu dhammaystirmo ayay markaysagaa ku bannaysaa oo waxa weeye shuruuddii markaysagaa loo shardiyey waa inay markaysagaa dhammaystiran tahay shuruuddaa waxaa ka mid a buu markaysagaa uu yidhi bishardi cadami nuqsaaniha sida markaysagaa asalku u shardiyey in waxa weeye aynay markaa daruuradu aynay naaqiso ka ahayn shayga xaaraantaa oo aynay ahayn mid ka fudud xaaraanta haddii laakiin daruuradu ay tahay xaaraanta mid ka fudud xaalka noocaasa markaysagaa ma bannaana in waxa weeye yacni marka daruuro in lagu bannaystaa markaysagaa ma bannaano shaygaa xaaraanta ah shaygaa xaaraanta ah in daruuro markaysagaa lagu bannaystaa yacni mid ay markaa bannaantay ma aha bisharti cadami nuqsaaniha marka waxa weeye inaynay markaysaga shayga xaaraanta ah daruuradu waa inayna naaqiso ka ahayn ee ay tahay markaysagaa mid yacni ama yacni iyadu ka sarraysa oo marka waxa weeye ka miisaan badan waa inay tahay shayga xaaraanta ah ama mid musaawiye la'ah waxayse culammadu markaysaga waxaan had iyo jeer tilmaamaan waa inay markaysagaa tahay mid yacni ka miisaan badan ama hadday musaawiye la tahay lafteeda ma sheegaan sidaas aawadeed waxaa markaa u odhanaya markaysagaa saaxibulxaashiya arrinka noocaas oo kale ah waxa uu odhanayaa labadaa xaalba in lagu camimo xaaladay musaawiye la tahay shayga xaaraanta ah oo daruurada iyo xaaraantu ay siman yihiin ama markaysagaa daruurada iyo xaaraanta daruuradu ay markaa miisaan badan tahay labada xaalba inay ku bannaan tahay ayaa daahirka hadalkaa laga fahmaya bisharti cadami nuqsaaniha laakiin waxa weeye culammadu siday sheegaanee macruufka ah waa in markaa daruuradu yacni markaysagaa waa inay miisaan badan tahay marka waxa fiicnaan lahayd buu yidhi inuu yidhaahdo yani markaa kitaabka asalkaa buu ujeedaayo uu tacqiibinayaa oo ashbaah waa nadaa'irke inuu yidhaahdaa fiicnaan lahayd yani waxa la shardiyaa yani markaa bishardi nuqsaani almaxduuraati can idaruuraat yani hadduu odhan lahaa markaysa waxaan markaa inay ashyaada xaaraantii ka yasiran yihiin oo ka sahlan yihiin waxyaalaha markaa daruurada inay ka sahlan yihiin ayaa la shardinayaa haddii la yidhaahdo cadamka laga saari lahaa lakaana awfaq sidaasaa markaysa waxaan markaa waafaqsanaan badan badnaan lahayd siday ahlucilmigu markaa sheegaan arrinkaa waxa weeye markaysaga waxaan uu tilmaamay saaxibuulxaashiyana saas i leeg waxaa kaloo sheegay cabdullaahi ibnu saciid allaxji ayaa isaguna iidaaxu alqawaacid alfiqhiya ku sheegay oo isaguna qawaacidda kitaabka nadmiga sharxi maayo laakiin qawaacidda kitaabka oo nafar ah ayuu markaa sharxayaa oo bayaaminaya yacnii cibaaraad kooban baanu markaysagaa ku bayaaminaya isaguna culammada mucaasiriintu ka mid ahaa oo waxa weeye markaa sheekha markaa kitaabkan qoray mutacaasirayn ahaayeen yacni markaa aynay yacni markaa isku meel joogeen ooma ka wada joogeen oo xaramka markaysaga ay wax ka wada dhigi jireen marka waxa u yihi cabdullaahi ibnu saciid allaxji waqawlunaa bishardi nuqsaani almaxduuraati can idaruuraat isagu lafdigaasaabuu ka cabira cadanba marka hore ma soo dhigin kitaabka asalku cibaaradiisiina ma soo qaadan marka waxaa weeye waqawlunaa bishardi nuqsaani almaxduuraati can idaruuraati liyukhrija maa low kaana almayitu nebiyan si ay u bixiso oo kale weeye hadduu yahay ka markaysagaa maydka ahi nebi hadduu yahay falaa yaxilu akluhu lilmudari kii loo dhibaato geliyey inuu cuno markaysagaa uma bannaana lianna xurmatahu acdamu fii nadari sharci min muhjati lmudari maxaa yeelay yani xurmadiisaa ka weynaansha badan xagga sharciga marka laga eego yani waxa weeye qofkan markaysagaa mudarka ee dhibaataysanee loo dhibaato geliyey yani naftiisa ilaalinta la ilaalinaya laga ilaalinayo inay baxdo idaaxu alqawaacid alfiqhiya safxadda yani laba iyo afartan marka waxa weeye culammadu tartiib bay sheegaan waa ashyaada markaysagaa qofku hadduu xaalatulidiraar ku dhaco waxa weeye oo uu dabeed markaa helayo maal markaa yacni qof kale leeyahay hadduu helayo iyo bakti buu labadaba helay labada iyomuu cunaya ma bakti wuu cunayaa mise maalkaa waxa weeye qofka kale uu leeyahay buu cunaya culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu cunayaa maalkaa qofka kale leeyahay ayuu cunayaa waayo xurmadiisa markaysa waxaan xaaraannimadiisu way ka khafiifsan tahay oo waayo markaysagaa xurmada markaysagaa baktigu waxay tahay markaysagaa mid asli ah laakiin xurmadan markaysagaa maalulhayrku waa xurma caarida waa shay markaysagaa xaaraannimadiisu soo dariday hadduu kuu idmo ama ku fasaxana waa mid kuu bannaanaanaysa marka maalkaa cidda kale leedahay ayuu markaysaga waxaan cunayaa oo uu dabeedna markaysaga hadhowna waa iska qaandhabaya marka horena waa cunayaa marka dambena waa iska qaandhabaya laakiin culammada qaarkood suuray ka reebeenoo waxay yidhaahdeen maalkaa uu kale uu cunay haddii sariiqo iyo wax la mida lagu tuhmayo oo ay dhici karto markaysagaa kiis in lala tiigsado arrinkaa ku saabsan oo uu taas ka yaabo inay uga sababto gacanta in la gooyo xaalka noocaasa waa iskaga leexanaya yacni markaysaga xoolihiisa iska haysta baktigiisu iska cunaya baktigiisa ayuu iska cunayaa si aan markaysa waxaan markaa yacni arrinkaa weyn ee khatarta ah loola tiigsan hadduu waxa weeye markaa yacni helo isagoo muxrim ah ayuu ugaadhiyo bakti buu ku soo baxay labada iyo muu cunaya taa tarjiixa culammadu waa iskhilaafay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama markaysagaa ruuxa muxrimkaa aynay u bannaanayn ugaadh inuu cunaa aynay u bannaanayn daliil gaarina uu ku soo arooray sidaas iyada a maadaama ay tahay waxa weeye markaysagaa ugaadha ma cunayo ugaadha ma cunayo ta kale markaysaa waxaan marka arrinka ku saabsan yacnii in marka idiraar lagu bannaysanayo qiyaas ahaan maadaama lagu qaatay iyo istimbaad arrin lagu soo deliishaday ay tahay arrinkan kalena arrin nas loo haya ay tahay yacni oo waxa weeye markaysaga aayaadka ku soo arooree baktigii markaysaga in laga reebay xaalatulidiraar yacni markaa laga reebay marka waxa weeye xaalka noocaasa ugaadha cuni maayo ee waxa uu cunayaa baktiga ayuu cunaya hadduu muxrim yahay waayo yacni waxa weeye cibaadadan hadda uu ku jiro oo markaa ixraamka ah waxa si gaara loogu diiday ugaadha ayaa loogu diiday laakiin baktiga si gaara looguma diidine baktiga waxaa la yidhi dee dadaw ha cunina oo xaalatul ikhtiyaarka dadku kala mid yahay yacni inaanu markaysaga cunin sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay arjixeen labadaas sababada aynu sheegnay darteed sababta koowaad oo ah yani yani ibaaxada markaysaga idiraarka ay ku bannaanaatay ee ugaadhu yani marka ay ku bannaanaanaysaa waa arrin istimbaad ku saabsan xaalatulidiraar inay ugu bannaanaanayso muxrimka waa arrin istimbaad iyo ijtihaad iyo qiyaas ku saabsan laakiin arrinkan kale waxa weeye xaalatulidiraar baktigu inuu ku bannaanaanaya waa arrin naskii aayaddu ku fadhiyo waa midda labaade taxriimka laga xaaraantinimeeyey saydka iyo ugaadha marka isagaa muxrimka waxa weeyaan waa si gaarnimaa looga xaaraantinimeeyo o isaga lagu gaar yeelay laakiin waxa weeye baktigu si caama marka isagaa yacni looga xarimay marka shaygii si caama loo xarimay iyo shaygii khusuuska shaygaa si gaara looga xarimay waxaa ku sii yacni markaa ta'kiid iyo adkaan badan yacni iyo adayg badan ka sida gaarkaa shaygaa looga xarimay marka sidaas aawadeed labadaas sababood dartood ayaa waxaa la arjaxayaa bay yidhaahdeen inuu baktiga cunayo ee aanu muxrimkii cunaynin xaalatulidiraarkii ugaadhi aanu cunaynin waxaa kaloo laga reebayaa suurada noocaas ah oo culammada qaarkood ay ka reebeen ugaadhi markaysaga xal markaa waa in yacni markaa aan ugaadh la dilay waa inaynay ahayn ee waxa weeye ugaadh markaysaga istiyaad uga baahan ama markaysaga cidi inay u ugaadhsato xalaal ahi ama isagu inuu ugaadhsado mid markaysaga u baahan waa inay tahay yacni xaalka noocaasay markaysaga mamnuuc tahay ama xaaladda kale dee sida kaleba waa u ku bannaanay waxaa kaloo markaa yacni culimmada qaarkood ay yidhaahdeen sidaa way cagsiyeen oo waxay yidhaahdeen xurmada ugaadhu waa xurma caarida ama xurmada markaysaga waxa baktigu waa xurma asliya marka waxa weeye xurmada caaridka ah baana ka fudud xurmada asliga ah marka ugaadha waa inuu cunaa oo aanu baktiga cunin ayay culimmada qaarkoodna yidhaahdeen masaa-isha markaa soo gelaysa baabkan waxaa ka mid ah hadduu waxa weeye wax kaloo uu cuno waayo ee bakti markaysa waxaan markaa yacni qof markaa baktiya mooyaane mayd mooyaane hadduu wax kalaba waayo yacni xaalka noocaasa bal hadda ka warrama yacni qof marka waxa weeye markaa maydkii ayuu helay wax kale markaa ma helin ma u bannaan tahay maydkaa inuu cuno oo lil iddiraar u cunaa ma u bannaan tahay mise uma bannaana suurada noocaas ah waxa markaa culamo badani ay sheegeen ashyaa kale hadduu heli karo yacni qowlan waaxidan markaysagaa ma bannaana yacni inuu markaysagaa maydkaa inuu cuno xurmadiisu inay ka adag tahay darteed xurmadiisu inay ka adag tahay darteed waayo qofka in la cunaa asaalatamba ma bannaanayn laakiin bakhtigan shaygani waxa uu ku xaaraantinimoobay yacni markaysa waxaa dhimashada u dhintay ayuu ku xaaraantinimay bikayri dakaatin sharciya sidaas aawadeed ayaa markaysagaa xurmada waxaa ka adag markaysagaa meydka suuro kale inaan jumlo ictiraad aan ka dhigo hadday isa soo dhex taagto waxa uu helay bakti iyo khansiir buu helay xaalka noocaasa iyomuu cunaya culammadu waxay yidhahdeen baktiguu cunaya waayo markaysagaa baktigan yacni xaaraannimadiisu yacni waxa uu xaaraan ku noqday shay markii hore xalaal ahaa ayaa dhimashada bikayri dakaatin sharciya u dhintay ayuu xaaraan ku noqday amaa khansiirka iyo markaisagaa eyga iyo waxyaalaha noocaasi marnaba qaar markaisagaa xalaal noqonayey ma ahayn ha la gowraco ama yaan la gowracin marka waxa weeye xurmadoodu waa ka sii adag tahay xaaraannimadoodu aad iyo aad bay uga sii adag tahay suuradii haddaynu usoo noqonno hilibka bini aadamka ku saabsanayd yacni suurada noocaas ah waxa markaysa waxaan markaa yacni culammada marka ay yidhaahdeen inta wax kale uu heli karo inta uu wax kale heli karo inuu hilib bini aadam cunaa oo waxa weeye maydkaas markaisaga uu cunaa yacni mid u bannaan ma aha ayay markaa yidhaahdeen ha yeeshee markaysa waxaan xaalka marka uu wax kala waayo waxay doonaanba ha noqdaan maydkaasuunbuu helay maydkaa inuu cunaa ma u bannaan tahay mise uma bannaana culamo fara badani waxay yidhaahdeen waa u bannaan tahay bay markaa yidhaahdeen waa u bannaan tahay ayay markaa yidhaahdeen maydkaa inuu cunaa waayo xurmada markaysagaa ka nool naftiisa in la ilaaliyo ayaa ka markaa miisaan badan xurmada markaysagaa kaas markaa dhintay yacni markaa la ilaalinayo ee markaa la dhowrayo marka sidaas aawadeed yacni markaa waxa u bannaan inuu cuno ayaa marka isagaa u bannaan ayay markaa yidhaahdeen ishkaal bay ku soo arooriyeenoo culammada sidaas yidhi waxa weeye shaaficiyada iyo bacdulxanaabila iyo xanafiyada qaarkood iyobaa sidaa ku tegey oo sidaas iyadaa markaysagaa mas'aladaas qaba oo markaa banneeyey culamada qaarkood oo diidayna waa jiraan oo daawuud iyo markaysaga waa diideen yani daawuud iyo yani markaysaga waa diideen waa daawuud ahaahiri yani marka waxa weeye sidaas oo kale markaysaga iyadu waa manciyeen wakadalika ibnu xasmina muxallaha marka isaguna waa ku diidaya oo waxau odhanayaa waxa weeye hilib bini aadam inuu cunaa waxay doonaanba ha noqdaan ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo noocuu doonaba ha noqdee inuu cunaa uma bannaana waayo markaysa waxaan markaa bini aadamka meydkiisa waxa waajiba in la qariyo ayaa waajib ah yacni in la qariyo ayaa waajib ah oo waxa weeye abu aalib oo dee gaal ahaa waxa uu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam caliy bna abi aalib idhab fawarih orodoo markaysa waxaan markaa ciidda kusoo rog bimacnaa soo qari ciidda ku qari yacni nebiga sala allahu alayh wasalam saasuu amray marka waxa weeye hilibka bini aadamka yacni markaa in la qariyo ayaa faral ku yahay marka sidaas aawoodee in la cunaa markaysagaa meesha ma soo geli karto ayuu markaa odhanayaa ibnu xasmigu waxa uu sidaa ku sheegay mas'alada markaisagaa kun iyo yacni lix iyo labaatan ayuu markaa ku sheegay oo muxallaha ka mid a yacni sidaas iyada ah ayuu markaa ku tilmaamay waxay markaa qolyihii banneeyey yacni hilibka bini aadamka in la cuni karo yacni markaa xaalka uu meydka yahay oo lilidiraar loo cuni karo marka wax kale la waayo oo lagaga markaa yani lagaga yani markaa la ysaga daayo oo lagu kaaftoomo la waayo oo yani markaa xaaladii idiraarka wax kaloo la cuno haddii la waayo inay bannaan tahay waxay ka reebeen allaahuma ilaa markaysagaa inuu nebi yahay mooyaane hilibkaa bini aadamku inuu nebi yahay mooyaane haddii kale waa la cunaya oo waxa weeye suwarka kale waxba tafdiilka may eegin inuu waxa weeye caalim yahay iyo inuu markaysa waxaan markaa faadil yahay iyo ashyaada noocaas ah laakiin nebiga isaga waa laga reebayaa bay yidhaahdeen nebiga waa laga reebayaa bay yidhahdeen yacni suurada nooca saasay markaa yidhaahdeen ibnu daawuud shiikha la yidhaahdaana waxaabuu ku eedeeyey shaaficiyadu markaa inay bannaysay markaysagaa hilibka ambiyada in la cuno ayaabay markaysaga waxa uu ku soo arooriyey oo waxa uu yidhi nimankii shaaficiye maantaabay ugu daraayeenoo waxay yidhahdeen hilibka ambiyada in la cunaa waaba bannaan tahay bay markaa yidhaahdeen ha yeesheena masaladaa may tasriixin ee laazim ahaan buu markaa ugu nisbeeyey laakiin abulcabaas ibnu surayj baa ka jawaabay oo waxa uu yidhi marka haddaad taa nugu ilzaamisan idinkana mid muqaabil u ah baa idinku laasimayso waxa weeye waa inaad markaysagaa bannayseen yacni markaa ambiyada iyo sidiiqiintu markaysagaa naftooda inay dilaan inaad bannayseen baa idinka laasimaysa oo see idinooga laasimaysaa dee waxaa dhici karta ambiyada qaarkood inuu idiraar ku dhacaa suuroobi karta waxaana suurtoobi karta markaa sidiiqiinta qaarkood in markaa idiraar ku dhacaa suurtoobi karta haddaad tidhaahdeen markaysagaa ma cuni karaan markaysagaa idinku waxaa qabtaan hilib bini aadanba inayna cuni karine oo la fardiyo laga soo qaado xaalatulidiraar inay ku dhaceen oo wax kale ay waayeen oo xataa baktina ay waayeen ma waxaa odhanaysaa markaysaga ambiyada iyo sidiiqiintu ha dhindhintaan miyaa odhanaysaa ambiyada iyo sidiiqiintu ha dhindhintaan miyaa odhanaysaan buu markaysaa waxaan markaa yidhi waxaa ka laasimaysa hadalkiina inaad odhanaysaan ambiyada iyo sidiiqiintu ha dhintaan oo waxa weeye gaajo naftooda ha u dilaan sidaas iyada ah oo mayd iyagoo helay bini aadam yacni marka ayaa odhanaysaa markaa maydkaa bini aadamka markaysagaa iyaynay cunay markaa sidaas iyada ah ayuu markaa kaga jawaabay qolyaha diidaya waxyaalaha ay cuskadeen waxaa ka mid a xadiidka tilmaamaya kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan yacni markaa lafta maydka in la jebiyaa waxay ka dhigan tahay iyadoo nool oo kaleoo la jebiyey ayay ka dhigan tahay taa lafteeda waa ka jawaabeen yacni waxaa ka jawaabay abulkhadaab oo markaysagaa xanaabilada ka mid ah sida qawaacidka ibnu rajabba ku sugan laba jawaabood buu kaga jawaabay waa mida waxa uu yidhi yacni arrinka ku saabsan waxa weeye yacni xadiidkan aa cuskateen kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan waa mida lafihiisaa la cunayaa maanu odhane laf baa la jebinayaana maanu odhane hilibkiisaa la cunayaa baanu idhi hilibkiiyo laf yacni laftana farqa u dhexeeyo inaa u kala qiyaasataan mooyaane dee markaysaga waa kala duwan yihiin daahiriya haddaad tihiinna qiyaaska maba qabtaan masalada markaysaga qadarkaa dambe wuu ishaaray uuna markaysaga ma tasriixin daahiriya haddaad tihiin qiyaaska ma qabtaan waa ziyaada min cindii bimacnaa waa tawdiixan masalada sii bayaaminaya wuxuu kaloo kaga jawaabay jawaabta labaad ee uu kaga jawaabay waxay tahay marka la yidhi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan waxaa laga tilmaamayaa xagga xurmada laakiin markaysaga inay xagga qadarka musaawaad ay kala sugan tahay oo la siman tahay ma aha ee asalka xurmaday kala mid tahay baa looga jeedaa sidaas aawadeed baan markaysaga xn yani haddii lafta maydka la jebiyo qisaas iyo diye iyo ashyaada noocaasi aynay uga imanaynin oo waxa weeye markaysa waxaan markaa kii noole laftiisii jebinta la jebiyo dee waxa weeye marna qisaas baa ka timaada haddii wax markaysaga yani kala yani taqdiirmi kale ee markaysa waxaan markaa musaawaad ay ka suuroobi karto hadday tahay waxaa kaloo ka yimaada markaysaga diya ka timaada marka umuuraha noocaasaa ka yimaada yacni wax qabaana ma jiraan yacni lafta markaysagaa maydka jebinta la jebiyo ama qisaas baa ka imanaysa ama diya ka imanaysa axad sidaa qabaana ma jiro marka maadaama caynkaa tahay asalka xurmaday kala mid yihiin ee inay qadar ahaan kala siman yihiin markaysagaa ma aha labadooda haddii laysu eegana markaysagaa ma ka nool baa la badbaadiyaa mise kaasaa la dhowraa ka nool in la badbaadiyaa ka xurmo badan kan markaysa waxaan markaa dhintay waxa weeye in la ilaasho marka sidaas iyada ah ayaa abulkhadaab oo xanaabilada ka midna markaysa waxaan markaa uu tilmaamay oo mas'alada noocaas ah uu kaga jawaabay waxa markaysagaa fardiyaadkii markaa waxay socdaanba waxay la galeen oo wa idinka ka reebay markaysagaa nebiga ka reebaye oo nebigii nebi kale hadday hadduu ku qabsado oo markaysagaa mayd nebi uu helo markaysagaa nebi kale xaalatulidiraarna ay dhacdo wax kalena uu waayo inuu isaga cunaa ma u bannaan tahay yacni markaa taas yadaa ayaa markaa iftiraadaadkii la gaadhay waxay qaarkood markaysagaa yidhaahdeen ha waa u bannaan tahay bay markaysagaa yidhaahdeen sida tuxfatulmuxtaajkuba tilmaamaya ibnu xajar alhaytami uu ku sheegay markaysaga waxaan markaa shuyuukhduna ay ka soo rareen oo waxa weeye xagga nebinimada hadday ka midoobaan oo ay iskaga mid ka yihiin xaalka noocaasa markaysaga waxaan inaan markaa la eegaynin yacni markaa waxa weeye oo aan la odhanay waa nebioo lama cuni karee nebi la mida markaysaga waa u bannaan tahay meydkiisa hadduu helo waa meydkaa la sheegaya meydkiisa hadduu helo xaalatulidraarna ay dhacdo oo markaa wax kale uu kaga maarmana waayo inuu cunaa waa u bannaan tahay bay markaysagaa yidhaahdeen ta noocaasoo kalena waxay ka tasawuri kartaa ama ka suuroobi kartaa yacni ciise iyo khadir bay ka suuroobi kartaa bay markaa yidhaahdeen ciise iyo khadir ayay ka suuroobi kartaa laakiin wuxuu ku dhisan yahay qowlka odhanaya khadir waa nool yahay oo ma dhiman laakiin raajixu waxa weeye mas'aladaa khilaaf baa ku sugane waa khadir waa inaanu noolayn oo markaysa waxaan markaa yacni uu khadir dhintay weeyaan oo cumuumaadka adilada ayaa markaa laga cuskanaya oo waxa weeye wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum alkhaaliduun waxaa kaloo markaysagaa laga cuskanaya yacni nebiga sala allahu alayhi wasalam buu u iman lahaa waana u gargaari lahaa shareecadiisana waa u hoggaansami lahaa markaa sidaas iyadaa buu yeeli lahaa وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه markaa sidaas aawadeed maadaama markaa rasuulka inuu u yimi oo u nusreeyo u gargaaray yacni markaa oo shareecadiisa ku faylay oo uu raacay taas markaysaga aan lahaynin oo lasoo naqlinin inaanu noolayn bay markaysagaa ku tusinaysaa oo laga qaadanayaa markaa qowlkaasaa raajixa markaa tasawurka markaysagaa yacni markaa khadir iyo ciisa markaa ka suuroobi kartaa waxa weeye markaysagaa maxal ma laha fardiyaadkana inay markaa halkaa gaadhsiiyaan yacni markaysagaa may ahaynoo mid ku habboon yacni mas'alada noocaasi markaysagaa may ahay kutubta waxa weeye mas'alada markaa yacni qortay haalibka kutubta waa ka warantaa rawdatu taalibiinka waxa uu kaga yaalaa mujalladka saddexaad bay mas'aladaasi kaga taallaa صفحada laba boqol iyo afar iyo sideetan dabca haalisa ee kun iyo afar boqol iyo labiyo tobankii la taabacay maktabulislaamiga yacni xaawil kabiirka waxa uu kaga yaalaa mujalladka sagaal iyo tobnaad yacni waxa weeye ayuu kaga yaalaa safxadda laba boqol iyo shan dabcada daarulfikri muqriba ibnu qudaame wuxuu kaga yaalaa mujalladka koob iyo tobnaad yacni safxadda markaysagaa siddeetan ilaa koob iyo siddeetan ayuu markaa kaga yaalaa xagga masaa'isha haddii laga eegana toddoba kun siddeed boqol iyo siddeed iyo toban mas'alada ah ee muqniga ibnu qudaama weeye mas'alada markaysa waxaan markaa yacni ku saabsan yacni idiraarka oo khaasatan luxuumta bini aadamka ku saabsan meeshay ku baxsinayaan muxallaha ibnu xasmi waa hormarinay oo waa mas'alada markaysa waxaan markaa kun iyo lix iyo labaatan yacni mas'alada ah weeye marka waxa weeye taa markuu inoo sheegay buu wuxuu yidhi wamaa ubiixa lidaruurati qudira biqadariha wixii daruuro loo baneeyey qadarkeedaa lagu qadaraa mas'alo kaloo ay ka warramaan baa jiro markaysagaa ku saabsan haddii waxa weeye waa maydadkiibay ku saabsanayd taasiye bal hadday nool yihiin ka warran oo xaalatulidiraar ay dhacdo yacni hadduu markaa macsuum yahay oo cid macsuumay markaysa waxaan markaa qofkani markaa hadduu macsuum yahay gaal ha ahaado oo markaa yacni loo macsuum u noqday markaa likayrihi umuuro kaloo ku tacalluqay ammaan la siiyey ama cahdi ama dimo tuu doono macsuum u noqday ama muslim ha ahaado in la cunaa markaysagaa ma bannaana qowlan waaxida lamana odhanayo markaysagaa dad muslimiin oo badan si loo badbaadiyo gaalkan markaysaga waxaan markaa mucaahadka ah ama dimiga ah ama ammaanka la siiyey waa iska qalan karaan si muslimiinta xurmo badan ee markaysagaa loo badbaadiyo sidaa la odhan maayo culammaduna markaysagaa mas'alada noocaasa wax khilaafa maysoo naqlinin laakiin haddii macsuum aanu ahayn xaalka noocaasa markaysagaa ma yacni ma cuni karaan oo ma qalan karaan mas'alada caynkaasa waxay yidhaahdeen yacni haddii markaa macsuum aanu ahayn ee gaal xarbiya uu yahay ama taariku salaad markaysagaa imaamkii salaaddii uu amray oo u yeedhay oo salaaddii ugu yeedhay oo salaaddii diiday uu yahay ama zaani muxsana uu yahay oo markaa yacni xaalka noocaasa macsuumu dami aanu ahayn waxa bannaan bay yidhaahdeen markaysaga xaalatulidraar hadday noqoto oo laga fursan waayo isaga in la cunaa waa bannaan tahay laakiin isagoo nool la cuni maayo marka hore waa la dilayaa marka la dilo dabadeed baa la cunayaa bay yidhahdeen waxay kaloo ka warrameenoo marka masaa'isha ay fardiyeen ka mid a qofka qudhiisu haddii markaysaga ay yacni wax kale u waayo jidhkiisa waslad ma ka goosan karaayo cadow bawdadiisa ka goos ma cuni karaa masaa'ishay ka warrameen bay ka mid tahay shaaficiyada qaarkood way banneeyeen oo waxay yidhaahdeen yacni bacdi shaaficiyada ka midi jidhkiisa waslad ka mida inuu ka goosto oo markaysagaa dabad uu cunaa taa lafteedu waa bannaan tahay bay markaysaga waxaan markaa yidhahdeen xaalatulidiraar hadday noqoto oo wuxuu kaga maarmo oo markaysagaa kaloo uu cuno uu waayo sidaas iyadaa bay markaysagaa bacdi shaaficiyada ka midi yidhahdeen ha yeeshee markaa shaaficiyada kale iyo waxa weeye xanaabiladuba waxay ku tageen inuu jidhkiisa waslad inuu ka goostoo cunaa inayna u bannaanayn qolada hore waxay ka eegeen oo yidhaahdeen jidhkiisa markaysagaa xubin ka mida inuu isticmaalo oo uu cuno si uu markaysagaa yacni naftiisa u badbaadiyo mid u bannaan weeye oo labadana akhafu dararayn waxa ah inuu jidhkiisa waslad ka goosto taasaa labadii darare labadii dhibaato yacni markaa fudayd badan sidaas iyadaa bay dhahan waa akhafu dararaynkii bay dhahan qolada kale waxay ku jawaabeen oo xanaabilada iyo bacdi shaaficiyada ka midii waxay yidhaahdeen maya ma bannaana waxayna u bannaanayn dhaawaca uu isu geysanaya waslada uu iska goosanaya waxay u sababi kartaaba inuu sababteeda ku dhinto marka waxa weeye si aynay taasi u dhicinin waa in markaysa waxaan marka aanu jidhkiisa waslad inuu ka goosto aan loo bannaynin ayay markaysagaa taas iyada aanay yidhahdeen hilibka bini aadamka marka la banneeyey haddiiba lagu socdo qowlka ah marka waa bannaan tahay mayd iyo wax la mida yacni marka in la cuno si nafta loogu badbaadiyo wax kaloo lagaga fursado haddii la waayo oo ibdiraar ahaan bakti la cuna iyo wax la mida haddii la waayo xaalka noocaasa waxay culammadu yidhaahdeen yacni waxa weeye waxaa lagu cunayaa qeedhinkiisa isagoo sidiisa ah baa lagu cunaya laakiin in lagu markaysa waxaan markaa lagu fahaxsado oo markaysaga ama la shiisho ama la dubto ama la kariyo waxyaalaha noocaasa in la sameeyaa kamaaliyaad weeye oo waxa weeye markaysaga waxaa lala imanaya sidiisuunbaa lagu cunayaa naftuunbaa la doonayaa in lagu badbaadiyo in marka axwaasha kale lagu sameeyaa oo ama la shiishaa ama la karsadaa ama la dubtaa mid ay ku bannaan tahay markaysagaa ma aha qaacidada kale waxay tahay addaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeedaa la qadariya kolba intay la eg tahay oo waxa weeye qadarkay daruuradu la eg tahay ayay noqonaysaa tiba dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka